جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maamul goboleedka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa dowladda xabashida ethoobiya si bilaasha ugu wareejiyey labaatan kilomitir oo ka mid a badda soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jawaab kulul ka bixisay heshiiska etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya xoolodhaqatada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diiniya oo usoo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmadaas khilaafka u dhexeeya maamulka ashaadaladirka ee puntland ayaa sii xoogeystay xilli xiise dagaal laga dareemaya deegaanada uu ka aramiya maamulkaas iska horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray magaalada muqdisho shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay degmada yaakshayd ee magaalada muqdisho جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subaxnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maamul goboleedka ashahaada ladirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa dowladda xabashida ethoobiya si bilaasha ugu wareejiyay labaatan kilomitir oo ka mid a badda soomaaliya warbixintan waxaa qalinka u qaatay faysal mahad soomaali in ay badda ka helaan meel ay degaan oo ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariiska ahaa meel ay degaan fajac iyo anfariir ayaa si weyn looga dareemay baraha bulshada ee soomaalidu ku xidhiirto daqiiqad kadib markii lagu dhawaaqay heshiiska abiy axmed loogu hibeeyey labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya heshiiskan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada addis ababa iyadoo lagu kala badashay waxaan sinaba isugu dhigmin ninbaa dhaxalkii ummadda soomaaliyeed iyo khayraadkeedii ku wareejiyey cadowgeedii oo muddo dheer u soo biratumanayay isagoo madluunsan madaxana fowrarinaya ayuu af buuxa ku sheegay in maamulkiisa uu itoobiya siiyey qayb ka mida badda cas ee ku aadan gobollada uu maamulkiisa ka taliyo si iyaguna ay u helaan aqoonsi balse warbaahinta itoobiya ayaa shaacisay keliya in muuse biixi loo ogol yahay in saami iyo sheer uu ku yeesho shirkadda etobian airline waxaan uga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo etoobiyaba sidaanu ku heshiinay ee ku qoran halkan in annaguna aanu u ogolaano labaatan kilomitiro badda ah iyaguna markaaba ayna aqoonsadaan ee qaranka soomaaliya dowladdii horreysay waxay noqon doonaan marka la saxeexa heshiiska
dhankiisa abiy axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa xaqiijiyey riyooyinka malaayiin itoobiyaan ah iyo damacyadii awoowayaashii ay ku taamayeen boqolaalka sano qaadashada dhulalka iyo badaha soomaalida ayuu ku sheegay inay ka dhabeeyeen ballanqaadkii uu sameeyey dadkiisa ee ahaa in itoobiya ay yeelanayso dekad iyo bad ay isticmaalaan كبر بريزيدنت مصابيهي ሶማሌላንድ ላንድ ፕሬዚዳንት ለአዲሱ የፈረንጆች ዓመት እንዲሁም በጋራ አደረሰን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ።
madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi tagaasi jaafto afhayeenka baarlamaanka dimaka makanoon ra-iisul wasaare ku-xigeenka etoobiya iyo dhammaan wasiirada sharafta leh waxaan idinkugu hambalyeynaynaa sanadka cusub iyo maalintan etoobiya ay jebisay xayndaabka sidaan in badan ku celcelinay ballanqaadkii aan shacabkeena u galnay waxaa qayb ka ah in etoobiya ay hesho adeega tooska ah ee badda cas walaalaheena somalilan waxaan maanta la saxiixanay heshiis is-afgarad heshiiskan faahfaahin ayuu yeelan doonaa waxaa qayb ka noqon doona si si wada jir ah aan u barwaaqowno oo aan xaqiijinay nabadgelyo buuxda taas ayaan heshiiskan bilow u yahay sida aan hore u sheegnay ujeedkan waa in laga wada faa'iidaystaa khayraadka balse ma jirto cid aan xog ku qabsanayno arrintaas maanta oo sanadka cusub bilow yahay ayaan ka dhabaynay shacabka etoobiya iyo somalilan iyo dadka nabadda iyo horumarka jecel ayaana markhaati ka noqon doona guushan weyn ee aan gaarnay ስብራቶቻችን ይጠገናሉ። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። በገባነው ቃል መሰረት ሀገራችንን ወደሚቀጥለው ደረጃ እናሸጋግራለን። ስለሆነ ሁሉ ያደረገልን ፈጣሪ እናመሰግናለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
horaa loo yidhi nabar la filayay naxdin ma lahan waxay ahayd arrin laga wada dharagsan yahay in hogaamiye goboleedyada ay xabashida ku beeratay geyga soomaaliyeed ay maalinba qayb ka mida deegaanada dhulkan u sharciyeyn doonaan xabashida balse hal xidhaalaha ugu adag ayaa markan hor yaala dadka soomaaliyeed ee in badan lagu soo marin habaabiyey halkudhigyada beenta ah ma waxay u caynsanaan doonaan dullaaliinta dabadhilifyada ee xaraashaya dhulkooda mise waxay soo haleeli doonaan halganka xaqa ah ee ay ku jiraan wiilashooda mujaahidiinta si gumaystayaasha isa soo bahaystay iyo cumuladooda looga difaaco dhulkan muslimka ah haddaba heshiiskaas dhex mara dowladda xabashada ethoobiya iyo maamulka gaala raaca ah ee somalilan waxaa si adag kaga hadashay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba dhegaystayaal kusoo dhowaada kelimad sakhdii dhexe xalay uu jeediyey sheekh cali maxamuud raaga sheekh cali dheere xafidahullah
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ما أنت وهي تاريخ تهي sagaaliyo tobanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga kuna beegan kowda janaayo sannadka laba kun afar iyo labaatan shirkeennan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay hadal ka soo yeelay maamulka xabashida etoobiya kuwaas oo sheegay inay heshiis is-afgarad ah la gaareen maamulka riddada ah ee uu madaxda ka yahay muuse biixi heshiiskaas oo la sheegay in labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebta soomaaliya lagu wareejiyey etoobiya haddaba haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan leenahay heshiiskaas waa mid xaaraan ah baadil ah burcadnimo iyo boob aan geed loogu soo gabbana ma aqbalayno intaa ka dhulka soomaaliyeed ee muslimiintu ay leeyihiin ay xabashidu qaadato waxaana arrinkaas ka soo horreeya dhiiggeenna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ninka heshiiskaas soo saxiixay waa nin murtad ah oo aan matelin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waana khaa'in dalkiisii iyo dadkiisii iibsaday xabashidana shilimaad uga soo qaatay waxaan ognahay in heshiiskaas xaaraanta ah lagu soo karkariyey dalka jabuuti halkaas oo ay maalmihii lasoo dhaafay ku shirayeen murtadiinta kale ah ismaaciil cumar geelle xasan gurguurta iyo muuse biixi markii shirkaasi uu soo dhammaadayna waxaa tisababa loo diray muuse biixi si uu badda soomaaliyeed ugu soo saxiixo xabashida marka waa go'aan saddexdaas murtad ay isla og yihiin heshiisna ku yihiin in badda ummadda soomaaliyeed xabashida lagu wareejiyo xabashida ku faraxsan in murtadiin khaa'iniin ah ay warqada ugu saxiixeen in khayraadka ummadda soomaaliyeed si sahal ah ay ku qaataan waxaan ku leenahay kuwaas been ayay idiin sheegeen waxaad soo damcaysaan waa hanti ummad soomaaliyeed waana habeenkii xalay tegey inaad si sahlan ku qaadataan kuna nicmaysataan horay waxaad isugu daydeen inaad berriga iyo badda soomaaliyeed isku darsataan rag baa allah fadligiis xoog iyo xabad idinkaga kacshay maantana waa isla idinkii xabashida saliibiyiinta ahaa iyo annagoo ummaddii soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaan kala helno ayaan leenahay ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan ugu baaqaynaa inay qalabka u qaataan sida ay ula jihaadi lahaayeen gaalada saliibiyiinta ah xabashida ah ee dalkooda ku soo duushay ayna difaacdaan khayraadku allah subxaanahu wa tacaala ku galladaysay ummaddu waa inay ka dhiidhisaa dulmigaas iyo gardarradaas aanan geedka loogu soo gambanin ee ay xabashida iyo murtadiinta dabadhilifyada u ahi ula yimaadeen waana in naf iyo maal lagu bixiyaa sidii aan dalkeenna uga difaacan lahayn gumaysiga soo jireenka ah ee aabbayaasheen iyo awoyaasheen boqolaal sano oo lasoo dhaafay ay la dagaalamayeen maanta haddii labaatan kilomitir oo bad ah xabashi looga tanaasulo berri waxaa ku xigtahay waa saddex kun saddex boqol saddex tobanka kale ee dhiman waa qaabka ay yuhuuddu ku qabsatay falastiin dhibaatada maanta ka taaganna aan wada arkayno waxaad og tihiin in etobiyaan fara badan lagu soo yaaciyey gobollada waqooyi galbeed iyo kuwa waqooyi bari haddana la leeyahay bad baa la siiyey maxaa xiga nin walba oo caqli lehe wuu fahmi karaa ogaadana damaca xabashidu intaas waa ka wen yahay cadowtinimadooduna waa ka weyn tahay waana ka sii xeel dheer tahay haddii aysan helinin rag dhiidhiya kana dagaalama annaguna biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ballan ku qaadaynaa inaan safka hore ka gelayno sidii damacaas guracan ee xabashida iyo riyooyinkooda dhalanteedka ah aan u beenayn lahayn allaahu akbar walilaahi alcisatu walirasuuli walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin howlgalle kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hor jiray gumaysiga salibiyadda kenya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya howlgalladan ayaa waxay ka kala dhaceen wilaayaadka baay shabeellada hoose hiiraan iyo dhulka muslimiinta kenya gumaysato gaar ahaan gobolka gaarisa dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ceel mashruuca ku taala degmada qansax dheere ee wilaayadaas halkaasi waxaa ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaas oo ay mujaahidiintu ku kadiyeen malishaadka murtadiinta shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay weerareen saldhigga murtadiinta ay ku leeyihiin buundada degmada janaale hiiraan geeseeta waxoodka ka howlgala wilaayadaas waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen farasiinka malishaadka murtadiinta buundada weyn ee magaalada beledweyne halkaas oo dhowr jeer ay mujaahidiintu ka fuliyeen howlgallo kala duwan gaarisa waxaa saacday lasoo dhaafay ay mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku socdaali inta u dhexaysa magaalooyinka gaarisa iyo dhadhaab qaraxa ayaa haleelay gaari biijiya ah oo ay askar kenyaati saarnaayeen waxaana halkaas ku gubtay gaariga halka askartii la socotayna ay u kala qaybsameen bakhtiyo iyo dhaawacyo howlgalladan ayaa kusoo aadaya iyadoo maalintii shalay howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka degmada waajid ee wilaayada bakool ay ku dileen askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray rashiid shashaafow waxaana ku biirayaan camaliyaadka kala duwan ee mujaahidiintu saacad walba ku beegsanayaan malishaadka iyo askarta saliibiyiinta ah ee duulaanka ku soo qaaday shareecada islaamka mahadsanid xaaris xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaano hoostaga degmada xiindheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo usoo gabagabeeyey maamulka islaamiga degmadaas abuushayba ayaa warbixintan inoo diyaariyey
munaasabadda lagu soo gebagabeynayey dowladan diiniga ah oo socotay muddo toban maalin ah ayaa ka dhacday deegaanka jicyo oo qiyaastii dhanka waqooyi siddeed iyo toban kilomitir kaga beegan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud dadka dowlada loo soo afmeeray oo isugu jira rag iyo dumar waxay ka kala yimaadeen deegaanada jicyiray cali khayre taaloole baraag barwaaqo madaxyo cad baraagaha mareereed ilaa aqabdumay waxayna dowladani ka heleen faa'iidooyin aan la soo koobi karin mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere culmaaudiinka deegaanka iyo dadkii dowladda loo qabtay ayaa xaadir ku ahaa goobta balse intii ay socotay xafladda gabagabada dowladda culmaaudiinkii dadkaasi kelimado waano iyo waxu sheeg isugu jira u jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh cabdulmelig diinta in la barto oo wakhtigaada la geliyo oo maalkaada la geliyo oo muruqaada la geliyo oo maskaxdaada la geliyo waa midda kaliyuhun u noolnahay ikhwaani fillaah diintan ilaahay subxaana wa tacaalaa koonkan oo dhan oo dunsan ayuu ilaahay diinta u soo diray wuxuu ilaahay diinta ugu soo dirayna waxay ahayd inay ummaddu ku badbaadaan maanta gaalada adduunka fasaadiya waxa ay ku nooshahay waa diinta adduunku aan haysanno waa inku dhaqmayna ee haddii adduunka diinba laga waayo diin islaam laga waayo gaalada iyo wixii adduunku noolba mar horaa la gedilaya ikhwaani fillaah marka waxaan rabnaa diinteenna inaan maskax gelinno inaan maal gelinno inaan dhiig iyo naf gelinno diintu saasay ku jiri kartaa ikhwaani fillaah limaadaa diintan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lagu soo dejiyey fowqa sabca samaawaad ilaahay kala hadlay waa loo soo daqray dhiiggiisaa loo daadiyey isagaa loo qaxiyo gurgiisaa looga cirdeeyey marka diintu sidaasay nagu soo gaartay waa diin dhiigga ku dhalata sideedaba meeshii dhiiggeedu ku daato oo dhiig ugu daatay ku dhalataa qaar ka mid a dadkii wax ka qaatay dowladda ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda dowladaasi diiniga ah ku aadan magacaygu cabdulaahi macalin xasan waaye waxaan meeshan ku dhigannay dowro muddo toban maalima socotay ilaahay fadligiis culummo walaalo ah ayaa wadday maamulka islaamiga maamulka soo baxay uu ahaay waxyaalo badan oo maaragtay diinta furheeda ayaan ku qaadannay maraatibuddiin ayaa u horaysa waxaa ku xiga shuruudu salaad waxaa ku xigay nawaaqiduul islaam waxaa ku xigay arkaanu salaad ayaa ku xigay waxaa noogu xigay shuruudu laa ilaaha ila allaah adugu waxaan qaadannay waxyaalo badan oo aad iyo aad u muhiim ah deegaano kale oo iyagana hoos yimaada degmada xiindheere ayaa doorooyin caynkan oo kale ah horey loogu soo qabtay iyadoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal ruux tallaabadan oo ah in dadka degan deegaanada fogfog ee baadiyaha islamarkaana xololeyda ah dacwada la gaarsiiyo diinta islaamka wax badan ay ka fahmaan waxay ka dambaysay markii iskutashi ay sameeyeen culmaaudiinka deegaanka iyo maamulka islaamiga degmada si kastoo ay ahaataba waxaa muuqda oo aan dah saarnayn mirihii ka dhashay dowrooyinkan diiniga ah oo loo qabtay dadka degan deegaanada fogfog ee baadiyaha ku xeeran degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud mahadsanid abuushayba khilaafka u dhexeeya maamulka ashaadala dirhka ee puntland ayaa sii xoogeystay xilli xiisad dagaal laga dareemaya deegaanada uu ka arramaya maamulkaas faahfaahinta warbixintan waa kan marwaan maxamed waxaa cirka isku sii shareeray khilaaf ka dhex taagan maamulka ashaadola dirirka ah ee isku magacaabay puntland mucaaradka maamulkaasi ayaa ka soo horjeestay liiska xildhibaanada maamulka garowe ee lagu dhawaaqay waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn xildhibaano aysanna aaminsanayn inay yihiin kuwii dooran lahaa madaxweynaha maamulkaasi riddada ah sideedda bishaanna murtad siciid cabdulaahi deni ayuu ku eedeeyeen inuu boobayo doorasho gaaleedka maamulkaas mucaaradka ayaa sheegay haddii xaaladda sidaasi ahaato inaysan ka qayb qaadan doonin doorasho gaaleedka maamulkaas oo lagu madalsan yahay sideedda bishan janawari waa kuwan qaar ka mid ah mucaaradka maamulkaas oo dignin u diray siciid deni qiildhaantan imaanaysa waxaa weeye in habraacaas laga leexday in madaxtooyadu ay iyadu samaysatay liis gaar ah oo ay rabto in ay doorashada ku gasho intaas weeye nuxurkayagu waa digniin oob cad oo loo jeedo oo isimadiina ay fadhiyaan musharaxiintiina ay fadhiyaan boobkaasi socon mayo haddii lahayd guddiga iyo madaxweynaha labadaba waa u digayaa waxaan ugu digayaa inay ilaaliyaan amniga waxaan ugu digayaa in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah inay jirto liisas laga soo sameeyey madaxtooyada hadduu warkaasi dhab yahay war fiican maaha annagu haddaan murashaxiinta nahay waxaan filaynay oo nabadgelyaa lagu gaaro marka haddii laakiin ay dhacdo in la sameeyo doorasho aan la isku waafaqsanayn aan dadkii soo xuli jiray simadii soo xuli jiray maxaa la yihahdaa xildhibaanada la dhaco haddii la sameeyo in liis lagu soo qoro madaxtooyada dee annagu raalli kama nihin haddaan musharaxiin nahay ma yeelayno waa uga digaynaa madaxweynaha iyo qofkii kaleo ay khusayso muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhexaloolsan maamulka ashaadola dirirka ah ee puntland kaas oo salka ku haya doorasho gaaleedka maamul goboleedkaas mahadsanid marwan isku horimaad sababay dhimasho iyo dhaawac waxa uu maleeshiyaad ka waratirsan murtadiinta ku dhex maray magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed wararka laga helayo magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ay ku dagaalameen mid ka mid ah degmooyinka magaalada caasimadda ah dagaalka oo socday in muddo ah ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada waaberi ee magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka buuntooyinka waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira sida ay warbaahinta u sheegeen goobjoogayaal halkaasi ku sugan maleeshiyaadka riddada ayaa dagaalkaasi isaga dilay hal askari oo murtad ah iyadoona tiro tiro kale isaga dhaawacay wuxuuna iska horimaadkaasi yimid kadib markii muran soo kala dhexgalay uu sababay gacanka hadal dagaalkan maleeshiyaadka ridada ku dhex maray degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa kusoo aadaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan dagaallo caynkan ah ugu dhex maray deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kuwaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar fara badan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhaqan iyo caado u ah in dhexdooda ay si maalinlaha u dagaalamaan iyagoona inta badan isku maandhaafa lacagaha baada ah ee ay ka qaadaan dadka muslimiinta iyo inay isku qabsadaan waxyaabaha ammaanka duuriya waxaana dhacdooyinkaasi qaarkood ay waxyeello ka soo gaarta dadka shacabka ah mahadsanid cabdi qani ugu dambeyntiina shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho casaam carafaat ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare nafeed oo xoogan iyadoo shilkan uu ka dhacay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho waxaana lasoo warinayaa in gaari nooca xamuulka ah uu dul maray mootobajaaj taasoo ka dhalatay dhimasho ilaa iyo afar qof oo kale ah saddex dumar ah iyo wiil waxaa muddooyinka dambe soo badanaya shilalka gawaarida kuwooda ugu khasaaraha badan taasoo sabab looga dhigaya darawallada xawaalo sare ku wada gawaarida iyo cariiri ka jira wadooyinka mahadsanid casam warkii oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu